somalilan ayaa sheegtay inay saameyn weyn ku yeelatay isbeddelka cimilada adduunku taasoo keentay xaalufo deegaan iyo weliba dhibaatooyin kaleba wasiirka daba deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee somalilan rog shukri xaaji ismaaciil baandare ayaa arrintaasi uga warantay waryahayaga khadar maxamed cakulle waad mahadsan tahay runtii annaga qodobkaas wuxuu noo noqday ama war-saxaafadeedka khamiistii soo noqday annaga wuxuu noo noqday runtii caawoo weyn garab weynna wuu noo noqday sababtoo ah horta de waxaan nahay marka ugu horreysay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reermiyiga marka marka deegaan laga hadlayo waa khayraad oo dhan baad ka hadlaysaa khayraadkaasina waxay ka mid ah seerayaasha ka mid ah dhul daaqsimeedka ka mid ah dhulka biyaha ka mid ah marka waa khayraadka dalka oo dhan ayaanu anagu protectionkeeda iyo conservationkeeda leenahay ama ilaalinteeda guud aanu leenahay laakiin waxaa jira dee wasaaradihii iyaguna isticmaalkoodii iyo sidii khayraadka loo sii isticmaali lahaa loo xilsaaro biyihii de waa wasaarad waa wasaarad khayraadka biyaha xoolihii waa xoolihii maaragtay beerihii waa beerihii marka khayraadka guud sidii iyagana loo isticmaalayay dee development loogu sameynayay hore loogu mari lahaa bulshadu ay uga faa'iidaysan lahayd weeyaan annagana waa ilaalintii guud in la ilaaliyo dibna wax loogu celiyo maadaama xaggan laga isticmaalayo xaggii kalena laga ilaaliyo oo lagu ilaaliyo oo lagu soo celiyo sidii ay ahaayeen oo meesha maanta oo kale macdan laga saaray ama laga guray dee waa in la ilaaliyaa waa in halkii goodadkii iyo wixii la hagaajiyaa lagu la ilaaliyaa dib loo hagaajiya haddii miino laga saaray oo dhulkaa miino laga saaray oo la baneeyey waa in dee dhirtii lagu soo celiyo biyoqabadkii lagu soo celiyo dib loogu soo hagaajiya sirayaasha wakhtiga ingiriiska waxaa la tilmaamaa inuu uu u asteeyey markii ugu horreysay dhulka somalilan xilliga ingiriiska wasaaradaan ahay seerayaasha maanta iyo dhul daaqsimaadkii waxay ahaay wax soo jireena maaha waxaanu anagu ka wasaarad ahaan dee kala soo baxnay jeebka iyaga waa wax ilaa soo taxnaa yoomadiin ilaahayna inugu dhaqay kownkan markuu ilaahay samaynayena dee wuu isu dheeli tiray isu dheeli tiray noolaha ku nooli inuu ka faa'iidaysto ayuu ilaahay isugu keen dheeli tiray laakiin mushkiladdu maxay noqotay inagii intii hore oo dhan soo jireenka ilaa waqtigii dee mustacmaradiiba ama maaragtay dee maaragtay dowladdii colonial ee ingiriiskii ayna haysatayba dee way fahamteen dhulku inuu kala duwan yahay dhulkana marka la eegaayo waxaa la eegaya dhulku siduu yahay cimiladaa la eegaya dhulku siduu yahay baa la eegaya daaqu siduu yahay buu la eegaya wax kastaa meesha ku habboon yihiin ayaa la eegaya dhulbeereedka de waxaa lagu lagu sii dardargelinaya inay beerihii hagaagaan kuwaa joogana lasii hagaajiyo kor loo sii qaado waxsoo saarkooda kor loo qaado dhulkii daaqsintahaa in lagu ilaaliyo inaanay dabargoyn dhirtii inaan dhirtii la xasuuqin maanta waad arkaysaayo dee wax adduunyada ka socda waa xaaluf inaguna xaalufkii xaal number one baynu dalalka afrika maanta xaalufka u nahay dhirta sii dabar go-aysa maanta ee aan anigu ogaya dalkana de maanta ku ay ahaayeen xoolo daaqi xoolaheenna ku noole inaguna ku noole afar iyo labaatan geedoo waaweyn ayaan maanta mid keliya laga hayn oo dhirtii dhirta ahayd hagaagsanaydee dee la hadhsanayay ayaan maanta marka waa stadigii ugu dambeeyey imanka ay wada sameeyeen w h h hay-adda w h h iyo kan dhalay dee riboodkii ugu dambeeyey keeneen adaaba yaabaya marka waxa weyan dhul daaqsimeedkeeni waa dhulkeeni dhulkeeni wuu kala xadaysan yahay daaqsiin iyo beeray ahaayeen marka beer loo sii baahdana waa lasii koorin jiray oo dhulku marba meelba xadkiisu sii joogo
waa maxay saamaynta cimilada isbedeshay ee adduunka guud ahaan laga qaylinayo somalilan deegaan ahaan ay ku yeelatay imanka soddonkii sannadood aynu imanka la soo noqonay inaguna xorriyadeeni aynu dal ahaan dhisanay waxaad moodaa inay wixii baa gacanta ka baxeen shuruucdii oo taallana bolitical wiilkii ahaa waay maalintii dhowto madaxweyne wuxuu lahaa sababta intaasoo dhan ayuu soo jiitantay waa in la keeno sababtu waxa weeyaan meesha shuruucdii loo sameeyey way wada yaalaan oo mid walba dee sharciba ayuu cuskanaya laakiin halkii laysu keeni lahaa shuruucdii la odhan lahaa inta laysu wada keeno sharci walba de gaab buu leeyahy halkaa galdalooladaa laga hagaajin lahaa laysugu keeni lahaa taasi way dhiman tahay waxaase dhiman political wiilkiya iyaduna oo ah politically ama dee siyaasiyan in dee xooga la saaro oo wasaarad keliya lagu hadlay iminka intaas arrin ishu qoran weeye waynu ognaho dee dadku way kordhayaan poblationku wuu kordhaya baahidi way sii soconaysa beerihii waa la doonaya xoolihii waa la doonaya dad baa ku odhanaya anigayganoo xoolaha la dejiyo xoolaha waxaad dejinaysa markaad climatekii u hayso markaad u hayso dhulka aad aad eegto ayaad odhanaysa xoolaha meel baa la dejinaya kuwii la dejiyo geela ahaay maanta caanahaynu ka maallaa ee maanta raggu lacagtooda geliyeen rag badan baa maanta geel lacagtooda geliya konton waxaa jira dee association dhan oo konton ilaa lixdan qof ku shiraakoobeen hargeysa oo keliya aan tog dheer ku jirin dadkaa caanaha iyo inoo keenaya waxa weeyaan dee geelii adula afar beerood xataa u xidho kuma filla waa inuu geeli dabadda u baxaa dad wuxuu ka odhanaya xooluhu yaraaday muxuu la yaraaday meel istaagu waayba dee waa la iska ootay dad aan shaqo ku lahayn mid walba iska ootay in leeyahay oo aan dadka u sheegay war adeer imika waxaa la doonayaa guddi noolo ku saar in faraha lagu soo celiyo horta bal marka hore dhulkii dawladdu markaa ilan ummad dhan bay matashahay oo iyadiibaa ummadii ka wakiilahe dee la isugu tago intayadaas oo dhani iyo dee ilaa kabinadkii ilaa baarlamaanadii dee inuu aafo waa aafo socotee aan wasaarad keliya lagu halayn oo anagu imika sagaal sanaan qaylinahay malaa waxaan umalaya wasiirka ugu qaylaada badan ugu dagaalka badan le inaan ahay sababtuna waxa weya waxaan arkaya waxaan farahay kasii baxaya
dhegeystayaal taasina waxay ahayd wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga somalilan shukriya xaaji ismaaciil bandare oo magaalada hargeysa ugu warramaysay wariyaha iyaga khadar maxamed cakulle